magaalada kismaayo waxaa weli ku sugan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka qaybgelaya shirkii madasha wadatashiga iyadoo ilaa iyo haatanna aanay ka soo bixin wax natiijo ah haddaba wararkii u dambeeyey ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed oo ku sugan kismaayo sandheere shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada kismaayo ayaa goordhow lasoo gabagabeeyey ayagoo aysan jirin qodobo rasmi ah oo qoraal ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhinacyadii siyaasadda ee ku shirsanaa magaalada kismaayo inaysan inuusan kasoo bixin shirka hase yeeshee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo wariyaasha si kooban oo la hadlay waxa uu sheegay in shirkii muddada afartan maalmood ka socday magaalada kismaayo lasoo gabagabeeyey isagoo shaaciyey inay jiraan arrimo farsamo oo ay isku qabteen ama ay ku kala aragti duwan yihiin mas-uuliyiinta soomaalida ee ku shirayay magaalada kismaayo inay jiraan waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay wax marinayaan iyadoo dib loo ballamay hase yeeshee xilliga la ballamay iyo goorta shirka dambe uu dhici doono ma uusan shaacinin ra-iisul wasaaraha waxaa xusid mudan sandheere in saacadihii ama maalmihii ugu dambeeyey uu shirka madasha wadatashiga qaran hareeyey kala aragti duwanaansho u dhexeeya mas-uuliyiinta ka qaybgelaysa shirta shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya arrimaha ay isku qabteen mas-uuliyiinta waxaa kamid ahaa qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ee loo wajihiyey sida loo wajihi doono doorashada soomaaliya ka dhici doonto dhamaadka sanadkan xildhibaanada mas-uuliyiinta ayaa inta badan waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajihi doono doorasho ka dhici doonta dalka mas-uuliyiinta qaar ayaa qaba in nidaamka nidaamkii afar dhibic shan lagu soo xulo xildhibaanada halka qaarna ay qabaan in nidaamka degmooyinka lagu soo xulo arrimaha muranka badan dhaliyey ee mas-uuliyiinta khilaafka u horseeday waxaa ka mid ah labada gole golaha sare iyo golaha hoose oo ay soomaaliya yeelan doonto waan gartay marka waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxda qaarkood ay saacado kahor qorsheynayeen inay shirka dib uga noqdaan oo meelihii ay ka yimaadeen meelihii ay ka yimaadeen ay tagaan marka sida muuqata waxba waa la isla meel dhigi kari waaye ha sandheere sida muuqato wax rasmi ah oo kasoo baxay ama natiijo rasmi ah oo kasoo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee kismaayo ma jira ilaa iyo hadda waxaana dib oga laabtay magaalada kismaayo madaxda kala duwan sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh ra-iisul wasaaraha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waaawasaaraha madaxda galmudug iyo koonfur galbeed waa ay ka laabteen magaalada oo goordhow ayay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo hase yeeshee ma jiro rashiid rasmi ah oo ku aadan qaabka loo wajihi doono doorashada dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkan oo ay isku raaceen madaxda soomaalida ee ku shirsanaa magaalada kismaayo khadar shalay waxaa jiray in xubno ka socda bulshada caalamku ay yimaadeen shirka magaalada kismaayo ka socda sida danjiraha imaaraadka ee fadhiya soomaaliya xubnaha bulshada caalamku wax dadaala ma isku daya inay ka geystaan oo soo dhaweeyaan qaybihii soomaalida
runtii sidaa la socoto maalintii shirka madasha wadatashiga uu ka furmay magaalada kismaayo waxaa jiray madax kala duwan oo beesha caalamka ka socda oo madaxda soomaalida ku dhiirigelinaya inay go-aan ay isku waafaqsan yihiin ka gaaraan shirka madasha qaran oo ku aadan qaabka ay doorashadu u dhici doonto waxaa ugu dambeeyey danjiraha imaaraadka carabta oo shalay magaalada kismaayo markii uu yimid la kulmay qaar ka mida madaxda ka qaybgelaysa shirka madasha wadatashiga qaran way jireen dadaal dheeraada oo ku aadan wadamada ama mas-uuliyiinta wadamada beesha caalamka oo ku aadan in madaxda soomaalidu ay ay ay go-aan horumar leh ka gaaraan shirka hase yeeshee sida muuqata ma jira go-aan buuxa oo ay isku raacsan yihiin mas-uuliyiintii qaranka ee ku shirsanaa ee magaalada kismaayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo ku sugan kismaayo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha v o a maxamed cabdisandheere wuxuuna sheegayaa in shirkaasi ilaa hadda aanay jirin wax natiijaha oo ka soo baxday islamarkaana madaxdii ay halkaasi ka dhooftay